بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحب وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo soddonaad ee suuratu lmaa-ida waxaanu ku joogaa aayadda toddoba iyo kontonaad allah waxau ihi subxaanah yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim aayaddan ugu horeysa waxay la socotaa aayaddii hore ee ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay gaalada iyo ma-aalkooda iyo halka hantida u ah cadaab daran oo aakhiro inuu yahay kaasay damcayaan ama ay tamaniyayaan inay ka baxaan kamana bixi karaan waayo way ku waarayaan oo dhinacna uga bixi maayaan waxaa kaloo aayaadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay xukmu sariqa xaditaanka xoolaha ummadda in lagu xadgudbo oo la xado cuquubada ka dhalanaysa adduunyo iyo aakhiraba oo xad adduunyo lagaga jarayo iyo cuquubo aakhiro labadaba leh ruuxu haddii aanu ka toobadkeenin wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bima kasaba nakaala min allah wallahu casiizun xakiim waxaa kaloo aayaadkan alla uu kaga waramay tasliyatu nabiyi sala allahu calayhi wasalama lima kaana yalqaahu min alyahuudi walmunaafiqiin wa bayaanu caaqibatihim wa kayfiyatu mucaamalatihim waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam loogu laab qaboojiyey oo niyadda iyo qalbiga loogu qaboojiyey in aanu waxba ka murugoon waxyaabihii uu kala kulmayey munaafiqiinta iyo kuwa yahuudda ah oo ilaahay waxau ihi subxaanah yaa ayuha alrasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri min aladiina qaluu aamanna biafwaahihim walam tu'min quluubuhum wamin aladiina haaduu samaacuuna lilkadibi samaacuuna liqowmi aakhariina lam ya'tuuk waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayaadka ka dambeeya أن التوراة والإنجيل والقرآن كتب سماوية يصدق بعضها بعضا والقرآن ناسخ لما قبله من الكتب والحكم به واجب كتبتي إلهي وسودتي سماوي أهيد توراة إنجيل أي كمد هايين iyo qur-aankan kariimka ah ee ilaahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku soo dejiyey kulligood waa kutub samaawi ah oo barhkeedba uu barhka kala rumaynayo kitaabka qur-aankiina uu yahay ka nasakhaya sharaa'icdii hore oo dhan dhaqankooda وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاxkum baynhm bma أnزla اllah wla ttabic ahwaahm cama jaءaka min alxaq waxaa kaloo allah tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay aayaadka xurmaة muwaalaati غayr اlmؤminiin wawujubu muwaalaati اllahi warasuulihi wاlmؤminiin inay xaaraan tahay in la xidhiidhiyo oo la jeclaado dadka aan mu'miniinta ahayn ee gaalada ah oo kuwa in sokeeye iyo saaxiib laga samaysto waa arrin muxaram ah oo aan bannaanayn yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd haddii la diiday muwaalaadka iyo xidhiidhinta iyo jacaylka gaalada yaa xidhiidhkaaga iyo jacaylkaaga iyo nusradaada leh waa allah iyo rasuulkiisa iyo inta rumaysay inamaa waliyukum allahu warasuuluh wاladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna aلsalaaةa wayu'tuuna الzakaata wahum raakicuun allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi fi kitaabihi اlkariim yuriiduuna waxay doonayaan kuwa gaalada ah ee ahlu naarka ah an yakhrujuu inay ka baxaan min annaari naarta inay ka baxaan bay doonayaan wamaa hum manay ahaanin bikhaarijiina kuwa ka baxaya minhaa naarta walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun ay daa'imun daa'im oo joogto ah oon marnaba laga jarayn wasaariqu kii waxaday ee ninka ahaa iyo wasaariqatu tii waxaday ee dumarka ahayd ashe ku jirta wasfiga asaariq wasaariqa waa mawsuul bimacna aladii wasfiguna waa siladii waa ismiga faacile oo wsaariqu ay ladii yasriqu wsaariqatu ay latii tasriqu hiya marka waa fii quwati lmawsuul oo bimacna aladii iyo allatii iyo siladiisii oo ficil ah ayaa quwadeed iyo awooddeed ay leedahay waayo wasfiga asaariq iyo asaariqa waa isamka faacile ayaa dee yacmalu camala ficlihi marka wsaariqu ay ladii saraqa ama yasriqu kii waxaday ee ragga ahaa iyo wasaariqatu ay latii tasriqu tii waxadaysay ama sariqada ku dhacday ee haweenayda ahayd labadaba faqtacuu jara ama gooya aydiyahumaa labadooda gacmood halka laga jarayaana waa cukurada kafeynka intaa usoo horeysa maaha dee gacanta oo dhan faqtacuu gooya aydiyahumaa gacmahooda gooya kuwii waxaday rag iyo dumarba maxaa loo goynayaa jazaa'an liajli jazaa-in abaalmarin lagu abaalmarinayo darteed u gooya bimaa kii lagu abaalmarinayo kasabaa ay kasbadeen nakaalan xaal uu ciqaab yahay jazahaasi oo ka xaalee jazaaga nakaalan xaal uu ciqaab yahay jazaha la jazaynayaa oo ciqaabka oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday wallaahu allana casiizun kii awood iyo quwo badan weeye xakiimun ee xikmad badan oo cizada iyo awooddiisa xikmad baa la socota oo halka ku munaasabka ah ayuunbaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dhigayaa ilan awooddu hadday xikmad weydo waxaa laga yaabaa meel aan ku habboonayn inay ku dhacdo ama loo adeegsado laakiin rabbi taa waa ka nasahan yahay tabaaraka wa tacaala waa casiis awood badan haddana xakiim oo xikmad iyo xukunba leh allah waxau ihi faman taaba ruuxa toobadkeena min bacdi dulmihi dulmiga uu galay dabadii ilan dembigu waa dulmi oo naftaada waxaad u bandhigaysaa cuquubo adduunyo iyo mid aakhiraba inay la kulanto naftaada markaa waa dulmiday marka aad dembi ku dhacdo faman taaba min bacdi dulmi faman ruuxa taaba toobadkeena huwa isagu min bacdi dulmihi dulmigiisaa uu sameeyey dabadeed intuu dembaabu uu xaday kadib ruuxa toobadkeena ilan xadkoo laga gooyaa kuma filla haddaanu toobadkeenin oo cuquubo aakhira u dambaysa faman ruuxa taaba toobadkeena huwa manku min bacdi dulmihi dulmigaa uu sameeyey kadib ruuxa toobadkeena alla u noqda oo wa aslaxa hagaajiyo wuxuu xumeeyey camal wanaagsan iyo iyo cibaado suuban dee ku hagaajiya faina allaha alla yatuubu waa ka toobad aqbalaya calayhi korkiisa waayo ina allaha alla gafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista jalaaludiin asuyuuti waxa uu odhanayaa ina allaha gafuuru raxiim fi tacbiiri bihada maa taqadam yacni cabiridda la cabiray ina allaha gafuuru raxiimun waxa ku sugan wixii inoo soo hormaray oo xadkii xiraabada almuxaaribiina lilaahi wa rasuulihi markaynu soo maranay waa kii imaamu suyuuti lahaa ghafuuru raxiim waxaa loogu gebagabeeyey si laynoo dareensiiyo in towbada uu ku dhacayo dee xaqii ilaahay ku lahaa laakiin xaqa aadamigu aanu ka dhacayn oo laga oofsanayo hadday tahay xoolo ay qaadeen ama naf ay dileen oo loo dilaya tii ay noqotaba tanna waa sidii oo kale oo waxa uu yihi imaamku falaa yasqudu bitowbatihi xaqu اlaadamiyi min alqaطci waraddi اlmaal towbada uu toobad keeno kii waxaday xaqii aadamigu ku dhici maayo oo ku baabi'i maaye xoolihii waa laga celinayaa xadkiina waa laga oofinayaa laakiin xaqii alla ku lahaa waa ka dhacayaa oo cadaab iyo cuquubo aakhiro dee ku dhici mayso oo ilaahay waa ka dhaafayaa allah waxau ihi alam taclam miyaanad ogeyn nebi moxamedow iyo ruux kasta oo mukhaatabowba ana allaha in alle lahu u sugnaaday rabbi keligii cid kale uma sugna eh mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi dhulalka lahaanshahooduba yucadibu waa cadaabaa huwa rabbi man yashaau cidda uu doono ay tacdiibahu cadaabidiisa cidda alla uu doono waa cadaabaa wayakfir waana u dhaafaa rabbi liman cidda yashaau uu doono ay makfiratah qofka uu dembi dhaafistiisa doonana waa u dembi dhaafaa alleh marka inuu cidduu doono cadaabo cidduu doonana u dembi dhaafo waxay daliil u tahay inuu isagu kownka cir iyo dhulbaleeyo siduu doono ugu talinayo wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awood badan weey awooddiisana waxaa ka mid a annahu yucadibu man yashaau wayakfiru liman yashaa yaa ayuha arasuulu rasuulkiiow laa yaxsunka yaanay ku murugo gelinin aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya ee fi lkufri gaalnimada dhexdeeda ku degdegaya macnaha fiida waxaa looga cabiray siday u tamakuneen ama ay ugu tacalluqsan yihiin gaalnimada ee ay ugu talax tegeen oo musaaracadu inta badan ilaa bay ku gudubtaa yusaaricuuna ilaa kada waxaasay u degdegayaan laakiin maadaama ay bartanka ugu jiraan gaalnimo oy hareeraysoy mutalabisiin ku yihiin ayaa fiida looga cabiray waa siday ugu talax tegeen ama ugu xeel dheeraadeen ee gaalnimo bartanka ama dhexdeeda ay ugu jiraan marka allah waxau ihi rasuulkiiow waana tasliya iyo laabqaboojin niyadda iyo qalbiga loo dejinayo si aanu diiqad iyo waxa weeyaan cidhiidhi u dareemin ilaahay waxa uu ku yidhi markaa yaa ayuha arasuulu rasuulkiiow laa yaxsunka yaanay ku murugo gelinin aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya ee fi lkufri gaalnimada dhexdeeda ku degdegaya kuwaasoo min aladiina kuwii ah qaaluu yidhi aamanaa waa rumaynay biafwaahihim afkooda ka yidhi walxaalna sidaa afka ka yidhi lam tu'min aanay rumayn quluubuhum qalbiyadoodu waa munaafiqiintiie marka biafwaahihim qaaluuda ku tacalluqi marka afkay ka yidhaahdeen aamanaa qalbigase kamay rumayn waa munaafiqiintiie markaa kuwaasi yay ku murugo gelin iyo wa min aladiina kuwii ah haaduu yahuudoobay labadaa qole ee gaalnimo dhexdeeda ku sugan kuna degdegayaa waxba yay ku murugo gelin munaafiqiintiiyo yahuuddu samaacuuna lilkadibi ay hum iyagu kuwa munaafiqiintii samaacuuna waa kuwa maqlid badan oo u dhegaysi badan lilkadibi beenta aada ugu dhega nugul oo u dhegaysi badan beenta samaacuuna oo u maqlid iyo dhegaysi badan liqowmin qolo aakhariina kale oo lam ya'tuuka aan kuuba iman waa yahuudda eh oo kuwa aan majaalistaadaba imanayn kuwaasay u dhegaysi badan yihiin oy u dhega nugul yihiin oy u dhow yihiin waa munaafiqiinta ah yahuudday u dhegaysi badan yihiin una dhow yihiin marka min aladiina qaaluu wa min aladiina haaduu labadaba waxaynu ku bayaaminay aladiina yusaaricuuna fi lkufri oo kuwa gaalnimada ku degdegayaa yaanay ku murugo gelin kuwaasoo munaafiqiinta ah iyo yahuudda marka samaacuunana khabar mubtadihiisii maxduuf yahay baynu ka dhigno aynu mubtada usoo qadaray hum samaacuuna waxaa kaloo bannaan in bayaanka laga dhigo uun munaafiqiinta oo kuwaa gaalnimada ku degdegayaa waxba yay ku murugo gelin kuwaasoo ah min aladiina qaaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum wa min aladiinana markaa jumlo kale ka dhigo oo wa min aladiina kuwiina waxaa ka mid a haaduu yahuudoobay waxaa ka mid ah samaacuuna kuwa maqlid badan oo u dhegaysi badan lilkadibi beenta yacnii kuwa aada u dhegaysanaya beenta oo amsilatu lmubaalaqa dhegaysigana waxaa looga jeedaa waa samca ijaabatin wa qabuulin oo way aqbalayaan oo beenta way qaadanayaan oo been oo dhan waa u dhega nugul yihiin toos baanay u qaadanayaan iyagoon iska hubsan samaacuuna liqowmin aakhariina samaacuuna haddaba waxaad usoo qadartaa damiir mubtada ah oo waxaad tidhaha hum munaafiqiintu kuwaa hore yahuud ay ahaayeen min aladiina haaduu samaacuuna lilkadibi hum nimanka munaafiqiinta ah ee lasoo xusay samaacuuna waa kuwo maqlid badan ama u dhegaysi badan liqowmin qolo qoladaasoo aakhariina kale waa yahuude qoladaa kaloo lam ya'tuuka aan kuu iman ayay u maqlid iyo dhegaysi badan yihiin oy aada ugu dhega nugul yihiin waa munaafiqiinta ah kuwa ay u dhegaysiga badan yihiin aan kuu imanoo waa yahuudda eh yuxarifuuna beddelaya alkalima kelmadaha alle ee towraad ku yaalla beddelaya min bacdi mawaadicih meelihiisii alla u dhigay kelmadaha dabadeed ayay doorinayaan oy beddelayaan ay min bacdi mawaadicihi alatii wadacaha allahu calayha si jalaalaynkuba uu soo qadarayo meelihii alla u dhigay ee munaasabka ku ahaa dabadeed ayay doorinayaan oo ama lafdigaabay beddelayaan oo erey kaley ku beddelayaan ama lafdigii oo meesha ku yaalla ayay macnihiisa leexinayaan yaquuluuna waxay odhanayaan kuwaa yahuudiihi in uutiitum haddii laydin siiyo haadaa kani oo haadaa ismu ishaaraha waxaad u celisaa xukumka muxarafkee la beddelay ee laga fahmayo ficilka yuxarifuuna alkalima oo alxukma almuxaraf halkaa laga fahmayo ishaarada u celi oo yaquuluuna waxay odhanayaan nimankan yahuudeed in uutiitum haddii laydin siiyo haadaa kani ay alxukma almuxaraf xukumkan la beddelay haddii laydin siiyo fakhuduuhu qaata wain lam tu'towhu haddaan laydin siinna faxdaruu ka digtoonaadoo agtiisaa marina hana qaadanina imaamu shinqiidi adwaalbayaanka wuxuu ku soo aroorinayaa sababka aayaadkani ay ka hadlayaan ama aayaddani inay tahay inay ku soo degtay nin yahuudi ah iyo gabadh yahuudiyada oo zino ku dhacay bacda alixsaan iyagoo reer lahaa haddana gogoldhaaf galay yahuudduna xukumkii rajmigee towraad ku yaallay way beddeleen oo waa dooriyeen oo sida shareecadeenna rajmigu ugu yaallo qofka reer soo maray iyo guur xalaala hadduu gogoldhaaf galo in dhagax lagu dilo xukumkaasi towraadna waa ku yaallay yahuudise waa beddeshay oo waxay ku beddeleen jaldi iyo si kale in loo ciqaabo lana jeedlo marka labadaasi markii zinadaa ay ku dhaceen zinaduna ay ahayd bacda alixsaan oo dee rajmi ka waajibayey ayaa waxay yidhaahdeen moxamed aynu iskula tagno fain xakama bixukminaa fadaak wailaa falaa hadduu dee xukunkeenna inagu xukumo oo jeedalkaa uu inagu xukumana dee wanaagsan waynu qaadan haddii kalena qaadan mayno waa ka teganaa sidaasay iskula yimaadeen aayaadku markaa ta ay tilmaamayaan waa taas axkaamta ay beddeleen yahuudina waxaa ka mid a yuxarifuuna alkalima can mawaadicih waa xukumkii rajmiga oo towraad ku yaallay way beddeleen oo jaldi bay ku dooriyeen iyo jeedal marka yaquuluuna waxay odhanayaan nimankaa yahuudeed in uutiitum haddii laydin siiyo haadaa ay hada alxukma almuxaraf xukumkan la beddelay haddii xukumkaa laydin siiyay odhanayaan marka xukumku waa jaldigii ay ku beddeleen iyagu rajmiga iyagu dee waxa weeyaan kaasay ku doorsadeen rajmigii marka waxay odhanayaan in uutiitum haadaa kaa haddii laydin siiyo waana xukunkii la bedelo jaldiga ahi fakhuduuhu qaata oo maxamed kaa hadduu idinku xukumo dee waa saxe qaata wain lam tu'towhu haddaan laydin siin oo rajmigii uu xukumona faxdaruu ka digtoonaadoo ha qaadanina saasay odhanayaan waman yurid illaahu ruuxa alla uu doono fitnatahu fitnayntiisa iyo hallayntiisana falan tamlika u heli maysid lahu ruuxaasi min allah ilaahay xaggiisa uga hanan kari maysid shay a waxba ruuxa alla fitnadiisa uu doono ilaahay xaggiisa waxba ugama mulkididoo dee waxba kama celin kartid ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa lam yurid illaahu alla aanu doonin an yuطahira inuu طaahiriyo quluubahum qalbiyadooda lahum waxaana ugu sugan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun dulliba ay ku leeyihiin iyo ihaanu walahum waxaa ugu sugnaatay fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimun weyn samaacuuna ay hum iyagu nimankaa yahuudeed samaacuuna waa kuwa maqlid badan ama dhegaysi badan lilkadibi beenta oo markaaba maqlaya oo dhegaysanaya qaadanayana wixii beena loo sheego samaacuuna waa kuwa maqlid badan ama dhegaysi badan lilkadibi beenta samaaca qabuulin wa ijaaba oo qaadanaya oon hubsanaynba akaaluuna waa kuwa cunis badan lisuxti xaaraanta oon ka dhowrsanayn oo ku dhacaya fain jaa-uuka haddaba hadday kuu yimaadaan nebi maxamedow kuwaa yahuudeed oyna kala xukunku yidhaahdaan faxkum kala xukun baynahum dhexdooda aw acrid ama isaga jeedso canhum iyaga ikhtiyaar baad u leedahay ama kala xukun ama iga taga dhow waxbaha kala xukumin wain tucrid haddii aad ka jeedsato canhum iyagana falan yaduruuka kugu dhibi maayaan shay-a waxba wain xakamta haddii aad kala xukuntana faxkum ku kala xukun baynahum dhexdooda bilqisti cadaalad ku kala saar oo ku kala xukun waayo ina allaha alla yuxibu waxa uu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada fala ee cadliga wax ku xukuma kuwaasa alla uu jecel yahay subxaana markaa sida aayadda ka muuqata nebiga waxaa loo siiyey ikhtiyaar fi lxukmi bayna ahli lkitaabi almucaanidiin nimankii kitaabka la siiyey ee mucaanidiinta ee madaxa adkaa ee canaadka iyo cariigsiga uula imanayey ee hawaraaca ahaayee hanuundoonka aan ahayn waxaa la yidhi markay iskula kaa yimaadaan kolley xaqdoon maahee adigu sidaa doonta ka yeel ama cadaalad iyo xaq ku kala saar ama kolley qaadan maayaanu cadaaladba uma socdaane igala taga dhah oo waxba haya imanina ku dheh marka culimmadu waxay ku sababeeyeen oo yidhaahdeen waxa loo yidhi faxkum baynahum aw acrid canhum waayo marka horeba xaq uma socdaan waa hawadoon marka kol haddaanay xaqa qaadanayn oo hawadoonun ay yihiin dee haddii aad doontana kala xukun haddii kalena iga taga ku dheh allah waxau ihi wakayfa yuxakimuunak sifadaa xunee yahuudeed ee samaacuuna lilkadibi akaaluuna lisuxti maanta bulshada muslimiinta in badan oo ka mid ah sifadaa beenta iyo xaaraan cunista iyo xalaal miirasho la-aanta dad badan bay ayaa ku dhaca weliba gaar ahaan dee xuquuqda maaliga ama dhulalka iyo waxyaabaha laysku qabsado maanta saldhigyadeenna iyo maxkamadaha iyo markaad tagto dee doodaha dhulku ha ugu badnaadaane dadku aad bay dulmiga iyo waxa weeyaan xadgudubka iyo xaaraanta aad baa loogu badheedhay mahmaahayaal baa loo samaystay ku dhaaro ku dhiman maysida ku qabso ku qadi mayside laakiin dadku inay ilaahay ka baqaan oo xalaal miirtaan oo aanay dhaar beena marin xuquuqda muslimiintana ay iska ilaaliyaan ayaa dadka muslimiintaa waajib ku ah haddii kale maalin ay maanta kaaga culus tahay ayaad ka qoomamoon xilli aan qoomadiyo murugaduna aanay waxba kuu tarayn ilaahay waxau ihi wakayfa yuxakimuunaka wacindahum altawraatu fiiha xukmu llahi uma yatawallawna min bacdi dalik wama ulaa'ika bilmu'miniin alla waxau ihi wakayfa yuxakimuunaka oo nebi maxamedow siday kaaga xukum dhiganayaan oy garsoore kaaga dhiganayaan ama ay iskula kaa imanayaan nimanka yahuudeed walxaal cindahum agtooda uu ahaaday altawraatu kitaabkii towraad ahaa fiihaa towraad dhexdeedana xaal uu ku sugan yahay xukmullah ilaahay xukumkiisii rajmiga iyo qisaastuba sidee marka ay kaaga xukum yeelanayaan iyagoo towraadi ay ag taallo oo xukumkii alla ku sugnaa oo ay garanayaan rajmigu kitaabkooda inuu ku yaalay uma yatawallawna dabeed haddana ay u jeedsanayaan min bacdi dalik ay min bacdi dalika ataxkiim markaa ay kaa xukum yeeshaan dabadeed haddana ay u jeedsanayaan wamaa ulaa'ika kuwaasi may ahaanin bilmu'miniina kuwa mu'miniina marka wakayfa yuxakimuunak waa istifhaamu tacjiib waxaa lala yaabayaa ficilxumada ficil xumada iyo dhaqan xumaday samaynayaan waxaa lala yaaban yahay ama dadka lagu yaabgelinayaana ma aha yacni inay ka xukum yeeshaanoo taasi waa xaq laakiin waxaa lala yaabayaa waxa weeye siday intay kaa xukum yeeshaan haddana u jeedsanayaan yacni waa atawalli bacda taxkiim iyagoo kaa xukum yeeshay haddana siday kaaga jeedsanayaanoo ay xukumka u diidayaan taasaa wax lala yaabo ah ilan haddaanay xukumkaaga qaadanayn marka horeba may iska joogaan maxay kaaga xakam yeesheen wa kayfa yuxakimuunaka siday kaaga xukum yeelanayaanoo garsoore iyo xakam ay kaaga dhiganayaan nebi moxamedow walxaal cindahum agtooda ay ahaatay altawraatu kitaabkii towraad ahaa fiihaa xaal dhexdeeda uu ku sugnaaday towraadna xukmullah ilaahay xukumkiisii uu ku sugnaaday oo rajmiga iyo qisaastuba ay ku sugnayd laakiin iyagu ay diidanaayeen marka siday kaaga xukum yeelanayaanoo uma yatawallowna dabeed ay u jeedsanayaanoo xukumkaagii ay u diidayaan min bacdi dalik ay min bacdi dalika ataxkiim ka xukum yeelashadaa ay kaa xukum yeesheen dabadeed siday haddana kaaga jeedsanayaanoo xukumka u diidayaan cilladu waa tan oo waa iimaan la-aane wamaa ulaa'ika kuwaasi may ahaanin bilmu'miniina kuwa mu'miniina alla ilaaha may ahaanin alla waxau ihi inaa anzalna atawraata fiiha hudan wa nuurun yaxkumu biha anabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu walrabbaaniyuuna walaxbaar inaa anaguba alla yihi anzalnaa waa soo dejinnay altawraata kitaabkii towraadaha ayaanu soo dejinnay fiihaa xaal dhexdeeda uu ku sugnaaday towraad hudan hanuun iyo wa nuurun iftiin hanuun lagaga hanuunayo min adalaala baadida iyo habowga iyo iftiin laga iftiinsanayo dulumaadka iyo mugdiyada gaalnimada iyo jahliga yaxkumu waxaa wax ku xukumaya bihaa towraad annabiyuuna nebiyadiiba wax ku xukumaya aladiina nebiyadaasoo aslamuu hoggaansamay liladiina cala aladiina kuwii baanay towraad ku xukumayaan haaduu yahuudoobay nebiyadaasi towraad bay wax ku xukumayaan nimankii yahuudeed ayaanay kitaabka towraad ku xukumayaan oo ku kala saarayaan waalrabbaaniyuuna waxaad ku cadaftaa yaxkumu biha annabiyuuna waxaa towraad wax ku xukumaya nebiyada iyo waalrabbaaniyuuna kuwa alla yaqaankee rabbi loo nisbeeyey waa culimada caamiliinta ah iyaguna towraad ayay wax ku xukumayeen oo wax ku kala saarayaan waalaxbaaru culimadiina waxbay ku xukumayaan towraad axbaar waa jamcu xibrin sida fasaaxada badan jamcu xabrinna waa la yidhi sida mashhuurka ah waana culimadii yahuudeed marka waalaxbaaru waalrabbaaniyuuna waxaa kaloo towraad wax ku xukumaya culimada rabbi loo nisbeeye alla yaqaanka ah ee caamiliintae ku camal fala cilmiga ay yaqaanaan iyo waalaxbaaru culimadii yahuudeed ayaa wax ku xukumaya towraad bima stuxfiduu min kitaabi illaah bimaa bisababi maa shay sababkii baanay ugu xukumayaan towraad kaasoo istuxfiduu laga ilaalin dalbay oo min kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisaa towraad ah waxay towraad wax ugu xukumayaan waayo waxa waa laga ilaalin dalbay oo ilaahay baa ka dalbay oo u higmaday una xil saaray kitaabka towraada inay ilaaliyaan oo aanay dayacin ilaalintiisana waxaa ka mid a inay ku dhaqmaan dadkana ay ku dhaqaan oo ku kala saaraan sidaas ayuu ku ilaashamayaa marka bimaa bisababi maa shay sababkii ayay ugu xukumayaan towraad kaasoo istuxfiduu laga ilaalin dalbay oo min kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisii ah ayay ku xukumayaan wa kaanuu waxaanay ahaadeen rabbaaniyiintaas iyo nebiyadaas iyo axbaartaasi calayhi ay calaa kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisa towraada korkiisa waxay ahaadeen shuhadaa kuwa ka markhaati ah xaqnimada kitaabka towraad ee falaa takhshawu nnaasa dadka ha ka baqanina oo idinkoo dadka ka baqanaya towraad wixii ku yaalay ha qarinina culimmadii iyo axbaartii oo sifaatkii nebi moxamed iyo axkaamtii rajmiga iyo qisaasta iyo dadka idinkoo ka xadhig xidhanaya oo ka baqanaya ha qarinina marka falaa takhshawu nnaasa dadka ha ka baqanin oo ha ka habranina wakhshawni anigoo keliya iga baqa baa alla yidhi subxaana walaa tashtaruu hana ku iibsanina biaayaati aayaadkayga hamanaa laca qaliilaa yar adduunye oo dhan baa yar waa bayaanulwaaqicuunoo waa sifa kaashifa ee maaha sifa muqayida oo dee wax badan siista lama laha ee adduunya oo dhan baa qaliil ah oo isku mid a inteeda yar iyo inteeda badanba waa hamanan qaliila allah waxau ihi waman axadka lam yaxkum aan ku xukumin bimaa kii anzala allahu alla uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba alkaafiruuna kuwa gaalada ah wa katabnaa waxaan ku faral yeelnay calayhim korkooda nimanka yahuudeed ee ahlu kitaabka fiihaa towraad dhexdeeda waxaanu ku faral yeelno korkooda aanu ku waajibinay ana annafsa in naftii tuqtalu loo dilaya binafsi nafta waalcayna ishiina tufqau loo ridayo bilcayni isha oo qofka qof il ka ridaysna laga tuurayo isha waalanfa sankiina yujdacu loo goynayo bilanfi sankii waaluduna dhegtiina tuqtacu loo jarayo biluduni dhegtii waasinna iligiina yuqlacu loo fujinayo bisinni iligii waaljuruuxa dhaawaca dadka kala gaadhaana qisaasun mid la kala goosanayo oo isu dhigma uu yahay oo qof wixii la gaadhsiiye laga goosanayo dhaawaca taasaa korkooda lagu faral yeelay faman tasadaqa waana xukum caamadda in la kala qisaasanayo annafsu wamaa duunaha min alatraaf oo innakana laynagu faral yeelay nafta iyo wixii ka hooseeya oo dee xubnaha aba in la kala qisaasanayo oo la kala goosanayo faman tasadaqa ruuxa haddaba sadaqadaysta bihi qisaastii oo isagoo weliyu dam ah oo dhiiggii xaq u leh oo inuu disho oo uu qisaasto xaq u lahaa iska cafiya fahwa tasaduqah oo macnaha qisaastaa inuu sadaqadaystuu ruuxii dilku ku waajibay iska cafiyey ah tasaduqu waa cafine fahwa sadaqadaysigaa oo inuu qofkii gacanku dhiiglahaa iska cafiyo ah ayaa kafaaratun kafaara gudiyo dembi dhaaf uu yahay lahu isaga qofkii wax cafiyey yacni ninka isagoo qisaas xaq u lahaa waa dadkii awliyaa u dam dee qofkii iska cafiyey ee yidhaah qisaastii waa kaa cafiyey qisaastu ama naf ha ahaate ama maa duunaha dee wax ka sokeeya waayo naf iyo wamaa duunahaaba dee waa laysu qisaasaa oo naftii nafdiishana waa loo dilayaa dhaawac wixii naf ka sokeeyana waa la kala goosanaya wixii suurtagal ah culimmadu waxay yidhaahdeen wixii aan la kala goosan karayn ilaan qisaastu waa inay isu dhiganto oo qofkan intaad u geysatay anay dhaafino yacni intaasun ku salaysan tahay marka dhaawacyada qaarkood baa laga yaabaa inaan xadkii lagu ekayn karayn oon aanay isku dhigmi karayn taasoo kale dee waxaa ka waajibaysa xukuumatu cadlin cinda shifaa inta la baxnaaniyo markuu bogsado in la xaqo oo wuxuu mutaystay dee markaa garsoorka iyo xukumka caadilka islaamigu uu ka xukumo oo qofkii la yidhaho waxaasaa laga xaqoo lagugu xukumay iska bixi laakiin wixii la kala goosan karee isu dhigma gacan la gooyey dee gacan la gooyey leeday dheg la gooyeyna dheg la gooyo marka waxa sidaasoo kale isugu beegmee isu dhigmaya waa la kala goosanaya haddaan la cafin naftiina waa laysu dilaya haddaan la cafin markaa faman tasadaqa ruuxa sadaqadaysta bihi qisaaskii oo iska dhaafa baa looga jeedaa sadaqada qofkii cafiya waxba aan ka goosan fa huwa sadaqadaysigaa oo cafinta uu cafiyey qisaasiihi kafaaratun kafaara gudiyo dembi dhaaf ay u tahay lahu isaga kii sadaqadaystay ay lilcaafi kii cafiyey oo kol hadduu wuxuu xaq u lahaa cafiyey isagana ilaah baa cafinaya oo dee waxa weeyaan dembi dhaaf iyo kafaara gud uga dhigaya markaa lahu lilcaafi waa sida raajixa ah in damiirka lahu u noqonayo kii qisaastu lahaa cafiyey cafintaasi kafaara gud iyo dembi dhaaf bay u tahay waxaa kaloo loo celiyey lahu liljaani kii gacanku dhiiglaha ahaa oo macnaha waxay u tahay kafaara gud ja kii gacanku dhiiglaha ahaa yacni cafintaa la cafiyey kafaara gud iyo dembi dhaaf bay u tahay culimmadu waxay yidhahdeen marka jaaniga loo celiyey lahu liljaani ee kii cafiye aan loo celin waxaa looga jeedaa kol haddii makhluuqii daciifka ahaaba xaqiisii uu cafiyey faallaahu awlaa bilcafwi ilaah baa uga mudan oo uga awlaysan isna inuu cafiyo waa cafinaya laakiin waa marjuuxe sida xooga badan waa lahu lilcaafi kii wax cafiyey ayay kafaara gudiya dembi dhaaf u tahay allah waxa u ihi waman axadka lam yaxkum aan ku xukumin bima kii anzala allahu alla uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa addaalimuuna kuwa daalimiinta ah oo horeynuu soo maroo man waa min alfaadi alcumuum oo mufrad haddii loo celiyo waa bictibaari lafdi jamac haddii loo celiyna waa bictibaari lmacna oo fa ulaa'ika ismu ishaaraha jamca iyo hum damiiru jamacu dee mantaa min alfaadi alcumuuma oo xagga macnaha majmuuc ka ah waman lam yaxkum huwa mufradka loo celiyena waa bictibaari lafdi oo xagga lafdiguu mufrad ka yahay xagga macnaha jamacba ha ka noqdee allah waxau ihi waqafaynaa waxaanu raacinoonu ka dabageyna calaa aahaarihim ambiyadaa hore reer bani israa'iil raadkoogii waxaanu ka dabageynoo raacinay biciisa nebi ciise ciisihii ibni maryama ina maryamo ahaa oo qafaa waa min alqafa oo qadaadku qofku dee waxa weeyaan waa siijeedka marka waa laga dabageeyey wax la raaciyo ka daba tegay oo kale weeye maadaama uu ciise ahaa aakhiru ambiyaa'i bani israa'iil ambiyadii reer banu israa'iil kii ugu dambeeyey marka allah waxau ihi waqafaynaa waxaanu ka dabageynoo raacinay calaa aahaarihim ambiyadii reer banu israa'iil raadkoodii waxaanu raacinoo ka dabageynay biciisa nebi ciise oo ibni maryama ina maryamo ahaa musadiqan xaal uu yahay ciise mid rumaynaya limaakii bayna yaday hortiisa ahaado min atawraati kitaabkii towraada isagoo rumaynaya oo u markhaati kacaya kitaabkii ka horreeyey towraad ee muuse lagu soo dejiyey wa aataynaahu waxaanu siinay ciisana oonu ku soo dejinnay alinjiila kitaabkii injiilaha oo isna mucdamkiisa towraadun waafaqsanaa meelihii la nasakhay ee towraad wax laga beddelay mooye wa aataynaahu ciise waxaanu siinay alinjiila kitaabkii injiil ahaa fiihi kitaabka injiil dhexdiisa waxaa ku sugan hudan hanuun baadida lagaga badbaado lagaga hanoono iyo wa nuurun iftiin mugdiga gaalnimada iyo shirkiyaadka laga iftiinsado oo lagaga badbaado wa musadiqan iyo xaal uu yahay injiil kitaabka injiil mid rumaynaya oo wa musadiqan waxaad ka xaalaysaa alinjiila ilan musadiqan tii hore ciise ayay noqonaysay tanna waxa weeyaan kitaabka injiil oo nebi ciise wa aataynaahu linjiil kitaabkii injiil baanu siinay fiihi hudan wa nuurun xaal uu injiil ku dhex sugan yahay hanuun iyo iftiin iyo wa musadiqan xaal uu yahay kitaabka injiil mid rumaynaya limaa kii bayna yaday hortiisa ahaado min atawraati kitaabkii towraad ah iyo wa hudan xaal uu yahay hanuun kitaabka injiil iyo wa mawcidatan waano lilmuttaqiina kuwa alla ka baqanaya hanuun iyo waano u ah walyaxkum waxaana loogu qayday muttaqiinta waayo iyagaa kuwaan toobayo wax ku qaadanaya allah waxau ihi walyaxkum ha ku xukumaan ahlulinjiili injiil ehelkeedu kuwa injiil loo soo ragay lagu soo dejiye ha ku xukumaan bimaa kii waxa ku xukumaan anzala allahu alla uu ku soo dejiyey fiihi injiil dhexdeeda oo bishaaradii nebi ciise uu ku bushaareeyey nebi moxamed imaatinkiisa ee uu amray in la rumeeyo la raaco dee ha ku dhaqmaan oo rasuulkii nebi moxamed yaanay ka hor imane ha rumeeyaan oo macnuhu waxa weeyaan injiil inay wax ku xukumaan oy qaataan macnaheedu waxa weeye dee rasuulka inay rumaynayaan oy raacayaan ilan ciisa ku bushaareeyey nebi moxamed wa mubashiran birasuulin yaati min bacdi ismuhu axmed marka hadday injiil dhab ahaan u rumaysan yihiin nebi moxamed beenin maayaan kitaabkiisana ka hor iman maayaan walyaxkum ha ku xukumaan ahlul injiili injiil ehelkeedu kuwa injiil loo soo rogay la siiyo bimaa kii anzala allahu alla uu ku soo dejiyey fiihi injiil dhexdeeda oo xaqii uu nebi ciise ula yimid ha raacaan oo ha rumeeyaan oo ay ka mid tahay nebi moxamed iyo calaamadihiisi iyo tilmaamihiisii uu u sheegay dee inay rumeeyaan oo ay raacaan waman axadka lam yaxkum aan ku xukumin huwa isagu bimaa kii anzala allahu alla uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alfaasiquuna kuwa taacada rabbi ka baxay waa kuwaas wa anzalnaa waxaan ku soo dejinnay ilayka adiga xaggaaga nebi moxamedow alkitaaba kitaabkii qur-aankaa baanu kugu soo dejinnay bilxaqi ay mutalabisan bilxaq xaal uu yahay kitaabkaa qur-aankii mid xaq ku dheehan musadiqan xaal uu yahay kitaabka qur-aankii mid rumaynaya limaa kii bayna yaday hortiisa ahaado min alkitaabi waxa weeyaan ayilkutubi kutubtii samaawiga hayd ah oo alkitaab ashu waa jinsiyo kitaabna waa bimacna alkutub marka limaa bayna yadayhi min alkitaabi ayilkutub xaal uu qur-aanku rumaynayo wixii hortiisa ahaaye ka horeeyey oo kutubtii hore ah wa muhayminan iyo xaaluu yahay qur-aanku kii ilaalinaya ama xukumaya calayhi ay cala alkutub kutubtaa mid xukumaya xaal uu yahay qur-aanku oo waxaa looga jeedaa wamuhayminan calayhi ay xaakiman calayhi wuu xukumayaa kutubihii hore oo sharaa'icdii hore dee waa nasakhay ku dhaqankoodii in lagu dhaqmo waa nasakhayaa muhayminan ay shaahidan calayhina waa lagu fasiray sida jalaaleynkuba uu soo qadarayo oo mid macnaha ka markhaati kacaya kutubihii hore yacni u markhaati kacaya oo macnaha xaqa ku sugan dee ka markhaati kacayo wixii baatila ama la bedelayna ilan kutubihii hore wax badan oo ka mid ah waa la taxriifiyey oo waa la bedelay wa muhayminan calayhi ay xaakiman calayh iyo xaal uu yahay qur'aanku mid xukumaya calayhi cala alkutubi kutubihii hore oo isagaa nasakhaya sharaa'icdii hore una markhaati kacaya wixii xaqeed dee dhexdooda ku sugnaa ee faxkum ku kala xukun nebi moxamedow beynahum dhexdooda bimaa anzala allah ilaahay wuxuu kugu soo dejiye ku kala saar walaa tattabic hana raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo iyagu waxay rabaan ha raacin camaa kii ha ka raacin hawadooda jaa-aka kuu yimid oo min alxaqi xaqa ah xaqa kuu yimid hawaday kuula imanayaan ha ka raacine xaqaaga ku fara adkow xaqa kugu soo degay lagugu soo dejiyey likullin mid wal oo minkum idinka idinka mid ah ummadihii haddaa tihiin jacalnaa waxaan u yeelay shircatan ay shariicatan shariico camali oy ku dhaqmaan baanu u yeelay iyo wa minhaajan wadda cad oy shariicadaa u maraan yacni mid kastoo idinka idinka mid ah haddaad ummadihii kala dambeeyey tihiin oo dee ummad walba nebi ayaa loo soo diray walikulli qowmin haade ummad walba waxaanu u yeelay shariico ay ku dhaqmaan iyo dariiq cad ay u maraan walow shaaa allaahu alla haddii uu dooni lahaa ma doonine ay jaclakum ummatan waaxida ummad keliya inuu idinka yeelo hadduu rabbi dooni lahaa muu doonine oo mashiicada mutacalaqeeda ama mafcuulkeeda waxaa laga fahmayaa laaxiqa oo lajacalakum ummatan waaxidatan ta waa jacliga marka walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa ma doonine lajacalakum ummatan waaxida ay jaclakum ummatan waaxida ummad keliya inuu idinka yeelo rabbi hadduu dooni lahaa hee lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa dee ummatan ummad ummadoo waaxidatan keli ah yacni hadduu doono ummad keliya inuu idinka dhigo dee ummad keliya uu idinka yeeli lahaa laakiin ma doonin sidaa walaakin liyabluwakum waxaad u soo qadartaa walaakin lam yajcalkum ummatan waaxida ha yeeshee ummad qura ama ummad keliya alla idinkama yeelin waayo liyabluwakum si uu alla idinku imtixaamo fii ma kii aataakum alla u idin siiyey oo dee sharaa'icda kala duwan bal sidaad ka yeelaysaan inaad ku dhaqantaan iyo inaad isaga dhaqaaqdaan si laydinku imtixaamo ayaanu rabbi ummad keliya idinka yeeline uman fara badan uu idinka yeelay ummad walbana shariico u gaara uu u yeelay sidaasaa laydiin kala duway oo waxa weeyaan ambiyadu asalka diinta haba ka midaysnaadaan oo tawxiidka isku mid bay ka ahaayeen oo dee asludiinka diinta asalkeeda ay ku baaqayaan waa ka midaysnaayeen rususha oo dhan laakiin sharaa'icda camaliga ah iyo axkaamta camaliga ee mukalafiinta laga rabo ayaa dee ummaduhu ku kala duwanaayeen waanay ku kala adkaayeen oo yacni culayska iyo adayga sharaa'icda lasoo dejinaya waa ku kala duwanayd shariicada ummadda nebi moxamed loo soo rogay ayaana tii ugu fududayd ee ugu sahlanayd ee xaraj iyo diiqad iyo cidhiidhi midna aan lahayn tii ugu fudayd waatan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu kusoo dejiyey allah waxau ihi fastabiqu lkhayraati haddaba khayraadka u degdegoo u kala dheereeya ila allah ilaahay xaggiisunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu jamiican xaalatiin dhammaantiin waa wacdun wa waciido kol haddii alle uun xaggiisa laydiin celinayo dee ninkii wanaag la yimaadaana wanaag buu leeyahay iyo abaal wanaagsan iyo janno kii xumaan la yimaadaana dee cuquubo iyo cadaab buu leeyahy fayunabbiikum dabeed waa idinka warramayaan rabbi bimaa kii kuntum ahaydeen fiihi maaga dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafo oo waa laydinka warramayaa macnaha nin walba dee wixii uu mutaystaa lagu xukumi doonaa weeyi cadaab iyo janno ka u noqdaba wa anixkum ku kala xukun nebi maxamedow beynahum dhexdooda bimaa anzala allahu alla wixii uu soo dejiyey oo walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo rabitaankooda ha raacin waxdarhum kana digtoonow nebi moxamedow an yaftinuuka inay kaa fitneeyaan can bacdi maa anzala allahu ilayka can bacdi maa shay barhkii inay kaa fidneeyaan oy kaa fogeeyaan ka foojignow shaygaasoo anzala allahu alla uu kugu soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga sharcigii alla uu kuu soo dejiyey wax ka mid a inay kaa fitneeyaan ka foojignow oo ka fogow fain tawallow hadday jeestaan oo in sharcigaa aada ku xukunto aada ugu taag weydo faclam waxaad ogaataa annamaa yuriidu allah in alla uu doonayo uun an yusiibahum inuu ku haleelo oo uu ku rido ama ku ciqaabo uun bibacdi dunuubihim dembiyadooda qaarkood sababtooda inuu ku asiibo oo dhibaato ku rido inuu alla doonayo ogow wa ina kaiiran in badanoo min annaas dadka ka mid ihina lafaasiquuna waa kuwa daacada rabbi ka baxay afa xukma aljaahiliyati ma jaahiliyada xukumkeedii ayaa yabquun ay doonayaan oy raadinayaan waman axadkeebaa axsanu ka wanaag badan huwa manku min allah ilaahayaa ka wanaag badan xukmaa xagga xukumka liqowmin qolo waxa weeyaan kala xukumaya kuwaasoo yuuqinuuna yaqiinsanaya billaahi wa bixukmih ilaah iyo xukumkiisa ama waman axadkeebaa axsanu ka wanaag badan huwa manku min allah ilaahayaa ka wanaag badan xukmaa xagga xukumka liqowmin qolan ayaa uga wanaag badan markaa xukumkaa ilaahay qoomkaasoo yuuqinuuna yaqiinsanaya oo ilaahay rumaysan aayaadka aynu soo akrinay laga bilaabo ina anzalna tawraata fiiha hudan wa nuur ilaa aayaddan u dambaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay horaysiya dambaysaba inuu dadka ku faral yeelay wakhtigii la jooga iyo goobtii la joogaba in ilaahay sharcigiisa lagu dhaqmo lagu kala baxo isagu uu noqdo garsoorka iyo xukumka cadaaladee lagu kala baxayo waana shaki la-aan garsoorka keliya ee ummadoo dhan u cadaalad fali karaa waa ka ilaahay uu soo dejiyey waayo marka u horeysa ilaahay isagaa u yacni aqoon iyo cilmi badan addoommadiisu waxay ku hagaagayaan waayo ilaahay abuurtay addoommadiisa isagaa og waxaynu ognahay makhluuqaadka daciifka ah dee saacaddaa yar muhandiska ama shirkadda soo samaysay iyadaa u aqoon badan hadday xumaato waxay ku hagaajinayso waayo dee iyadaa soo sancaysay marka walilaahi almathalu laclaa laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir kownka intaa leeg ee ballaadhan ee baaxaddaa leh ee cir iyo dhul iyo inta udhaxaysaba leh ilaahay isagu abuurtay ee uumay ee keligii u talinayay ee ku tasarufayey ee abuurkiisa cidi aanay la wadaagin xukumkoodana cidi lama wadaagto waayo alaa lahu lkhalqu waalamru waxaa gardarrada addoommadu ay galaan ka mid ah iyagoo ilaahay abuurista u qiraya xukumka inay u diidaan oo yidhaahdaan allaana abuuray waxaanu doonnana waanu ku kala bixi waa gardarro caqliga fayow ee saliimkaa iyo cilmiga midna arrintaa qiri maayo alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir miyaanu ogeynuunu xogogaalu hayn addoommadiisa allaha abuuray meye waa u yahay qul antum aclamu am illaah ma idinkaa u cilmi badan mise allah allah ilaah baa og addoommada waxay ku islaaxayaan wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun ilaahaa og ee garanaya addoommadiisa waxa hagaajinaya isagaa rususha soo diray kutubtana ku soo dejiyey wuxuu u soo diray rususha kutubtana ugu soo dejiyey waa inay noloshooda iyo waaqicoodaba ku maamulaan oy ku kala baxaan hadyiga rususha lasoo raaciyey waxaa aayaadkan ku soo arooray saddex aayadood oo tilmaamaya ciddaan ilaahay xukumkiisa wax ku xukumin wuxuu alla soo dejiyey inay gaalo tahay daalimiin tahay faasiqiin tahay wman lam yaxkum bima anzla allah faulaaika hm lkaafiruun faulaaika hm اظaalimuun faulaaika hm اlfaasiquun ahlu sunnuhu waxay qabaan in kufriga iyo dulmiga iyo fisqigu ay qeybsamaan oo mid keliya aanay ahayn oo alkufru kufraan wاظulmu dulmaan wاlfisqu fisqaan kufru akbar wa kufru asqar waظulmu akbar waظulmu asqar wahakada اlfisqu in la idlaaqo oo kufriga aan la kala saar saarin waa madhabka khawaarijta waayo dee yukafiruuna bilkabiira kii kabiiro galaba waa ku gaalnimo xukminayaan iyagu oo waa waxay dhiigga muslimiintana ku bannaystaan kufrigu inuu qaybsamayo mid keliya aanu ahayn nusuusta kitaabkiiyo sunnada ayay ka caddahay oo xadiidkii haweenka qisadooda nebigu uu kaga warramayey waxaa ka mid ahaa tugsirna allacna wa takfurna alcashiir waxyaabahay naarta haween ugu bateen waxaa ka mid a tugsirna allacna wa takfurna alcashiir nacdashaa farabadisaan zawjka iyo raggiinana waa ka gaalowdaan kufraanu lcashiir maaha kufrun akbar oo xeradii islaamkaay ka baxayaan ma aha laakiin waa kufraanu nicma oo waa dembi weyn laakiin kii waxa weeyaan diinta lagaga baxayay ma aha inuu kufraanu nicmo yahay oo nicmada raggu u gale ay ka gaaloobayaan laakiin diinta aanay ka gaaloobayn waxaa caddaynaysa riwaayada kale ee nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi low axsanta ilaa ixdaahunna dahra uma ra'at minka shay-an aw sharan yacni haddaad midkood sanadkao dhan u samafasho dabadeed maalin ay wax kaa aragto waxay odhanaysaa maa ra'aytu minka khayran qatu weligaaba maanaa khayr kaa arka marka waa nooc kufraanu nicma ah sanadkao dhan waxaad usoo gashay waxay kaga gaalowday maalin aada khalad ka gashay ama aada ku xadgudubtay gaalnimadaa lagu tilmaamayna dee waxa weeyaan xeradii islaamkay ka baxday ma aha laakiin nicmadii loo galay ayay ka garaabi weydoo ay diiday macnuhu weeye marka waa kufraanu nicma sidoo kale xadiidkii kale nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi itnataani fi nnaasi humaa bihim kufrun alطacnu fi lansaabi wاlniyaaxatu cala اlmayit laba sifo ama khasladoo dadka gaallimay ku yihi waa nasabcayga iyo baroorta meydka in laysnasabcaayo kii reerka sidan ka dhashay iyo kii bani fulaan ama qofkii dhintay laga dul baroorto gaallimuu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam laakiin gaalnimadaasi tii weynayd ma aha waa tii yaraydoo waa camalu min acmaali ahli اlkufri waa camal iyo dhaqan ka mida dhaqamadii gaaladaa loo jeedaa ee ruuxii diintuu ka baxay loogama jeedo dee baroor iyo caylays caayo inaan lagu gaaloobayn dee waynu garanaynaa marka axaadiistaasi maxay tilmaamayaan iyadoo kufri la idlaaqay shariicada in looga jeedo kufrigii weynaa mid ka sokeeyo ka waabsan iyadoo kufri la idlaaqay oo lagu magacaabay gaalnimo ayaanu kii xerada lagaga baxayay ahay mararka qaarkoodna kufrigu dee waa kii weynaaye xerada lagaga baxayey oo yaquuluuna nuuminu bibacdin wanakfuru bibacdin wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqaa kuwii ahlu kitaabka markii laga warramayo waxay odhanayaan badh waa rumaynaynaa badhna waa beeninaynaa oo rusushii ilaahay bay kala saarayaan oo badhna beeninayaan badhna ay rumaynayaan waxaanay rabaan arrintaa dhexdeeda ay bayna alkufri waaliimaan waddo ay maraan inay ka samaystaan alla ilaahay kuwaasi waa gaaladii dhabta ahayd ee aan shaki ku jirin gaalnimadooda ayaa allahu yidhi subxaana waa alkufru alakbar marka waxaynu nusuustaa usoo qaadannay inay gaalnimadu laba noqoto kufrun akbar oo xerada lagaga baxayo iyo kufrun asqar oo min kabaa'ir dunuub ah dembiyada waaweyn oo qofku faasiq uu ku noqonayo cadaabna uu ku mudan karo laakiin xeradii daa'iradii islaamka aanu kaga baxay dulmiguna waa sidaa adulmu dulmaan dulmun akbar wa dulmun asqar oo dulmiga macsiyada ama asqarka in yani akbarka ahayn waxa ka mid ah ilahay markuu addoommadiisa qaybinaya waxau ihi fa minhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni illah kuwa kitaabka la dhexalsiiye mu'miniintae hanuunsan way qaybsamayaanoo isku derajo ma aha ee waa kala sarreeyaan fa minhum daalimun linafsihi waxaa ka mida mid naftiisa dulmiyey dulmigaasi dee waa dulmigii yaraa oo waa ruuxii waajibaadkii wax ka midana ku gaboodfalay ka gaabiyeen wada gudan muxaramaadkiina aan ka dhowrsanoo wax badan oo ka mida ku dhex dhacay laakiinse muslim ah fa minhum daalimun linafsi maaha gaal waa muslim laakiin dulmi baa ka dhacay waa dulmigii yaraa maaha kii weynaa wa minhum muqtasid mid dhexdhexaystaa ka mid ahoo waajibaadkii iyo muxaramaadkii ka adagoo waajibkiina ka soo baxay muxaramaadkiina iska ilaaliyey laakiin sunantii iyo nawaafishii iyo khayraadkii kale ka gaabiyey wa minhum saabiqun bilkhayraat mid isagu dheereeyey oo khayrka u hormaray oo khayrkii ka dheereeyaa jiro oo waajibaad iyo muxaramaadba markuu meel iska saaray sunantii iyo nawaafishii iyo khayraadkii kalena si fiican uga fara qabsaday waa derajo sare marka ashaahid waxa weeyaan fa minhum daalimun linafsihi waa dulmigii yaraa waxaa kaloo jira dee dulmi weyn oo wlkaafiruuna hum aalimuuna wa aulmu abar ina shirka la ulmun caiim wa ulmun abar waa kii weynaa fisqiguna waa sida waa laba oo dee fisqi asqar iyo fisqi akbar fisqiga asqarka waxaa ka mida dee sibaabulmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun ruuxa muslimka inaad aflagaadaysa ama caycaydaa waa faasiqnimo laakiin waa fisqi yar oo maha kii xerida lagaga baxayay waxaa ka mid ah aayaddii kale qur-aanka ayd walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaaika hum lfaasiquun kuwii ifkigiiyo been abuuradka ku dhacay dee kumay gaaloobin laakiin waa kabiira waa alfisqu lasqar maha kii xerida lagaga baxayay fisqi akbarna waa jiraa o waama aladiina fasaquu fama'waahum nnaaru kulama araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha fasaquu waa alfisqu lakbar waa kii xerada lagaga baxayay gaalnimada imaamu shanqiidi baa aqsaamtaa ku caddeeyey adwaaulbayaanka waxaynu markaa uga jeednaa uun fa ulaaika hum lkaafiruuna fa ulaaika hum alaalimuuna fa ulaaika hum lfaasiquuna dulmiga iyo fisqiga iyo kufrigu qayb keliya maahe waa qaybsamayaanoo akbar iyo asqar bay leeyihin aayaadkanna labadiiba waa soo gelayaan culimaduna waa tilmaameen markaynu soo koobno wakhti badan ma hayno tafsiirkii horeynu ku faahfaahino qofkii u noqonaya laakiin markaynu soo khulaasayno xukumka wax lagu xukumayo ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn marka yacni xukumkaa ah kii ilaahay soo dejiya mid aan ahayn oo qaanuun wadciya iyo dasaatiir iyo waxay dadejisteen oo sharciga khilaafsan marka qofku wax ku xukumo xukumkaa hadduu xalaashaduu bannaystuu ictiqaadiyo inay u bannaan tahay ilaahay kitaabkiisa waxaanayn inuu xukun tagu wax ku kala xukumo taa hadduu bannaysto ama ha rumaysnaado labada xukum inay siman yihiin ka ilaahay iyo ka dadku ama ha rumaysnaado inaanay sinayn oy kala sarreeyaan hadduu doono ha aaminsanaado qur-aanku ka fadliga badan inuu yahay kanna uu bannaan yahay ama ha aaminsanaado qaanuunkuba inuu ka fadli badan yahay oo qur-aanka kan kale uu ka sarreeyo sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan maantoo kale shareecadee layskuma xukumi karaba waxba inaga hadhi maayaan haddii kitaab laynagu xukumo dadka qaarkood ay yidhaahdaan calaa kullin yacni siduu doono ha aamino laakiin hadduu ictiqaaduu xalaashado xukmu gayri illaah inuu waxa weeyaan u xukun tegi karo oo ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn laysku xukumi karo taa hadduu ictiqaaduu xalaashado waa kufrun akbar waa gaalnimo weyn xerada islaamkana uu ka dhaqaaqo waa ka baxay laakiin hadduu ictiqaadsan yahay xukumka ilaahay inuu yahay ka waajibkaa in loo xukun tagoo lagu kala baxo taa hadduu ictiqaadsan yahay oo uu ictiqaadsan yahay kitaabka alle waxaan ahayn in loo xukun tagaa inuu xaaraan yahi unu bannaanayn waajibkuna uu yahay xukumka alle in lagu kala baxo sidaa haddii caqiidadiisu tahay oo qalbigiisa iyo qaalabkiisaba uu ka rumaysan yahay hase yeeshee naf iyo shaydaan ka xoog roonaadeen hawadiisii u raacay damac adduunyo u qaaday cabsi gaalo u ka baqanaya ay qaaday adigu ujeeddo adduunyo khawfan aw tamacan tay doonto ha noqotee ayuu kitaabkii uga baydhay oo wax kaluu isku u xukun tegay mase aaminsana mana ictiqaadsana laakiin khawfan aw tamacan ayuu kitaabkii uga baydhay waa kufrun asqar waana min kabaa'ir dunuub markaynu leenahay waa gaalnimadii yaraydee taweyn ka waabsanaydna iyada lafteedu dee wax la fudaydsada maaho dee dembiga lagu yidhaha waa min kabaa'ir dunuub dee cadaab iyo cuquube iyo goodi baa ka waajibaya marka wax la sahashado isaga laftiisu maaha horta khulaasadu waa intaa ee haddaynu hal qowl ama laba soo qaadano aynu ku xoojinayno cabdiraxmaan naasir asicdi kitaabkiisa qayimkaa tafsiirka markuu fasiraayo aayaadkan wuxuu odhanayaa qaala bnu cabaas kufrun duuna kufrin wa dulmun duuna dulmin wa fisqun duuna fisqin waa gaalnimo gaalnimo ka sokaysa iyo dulmi dulmi ka sokeeya iyo fisqi fisqi ka sokeeya fahuwa dulmun akbar cinda istixlaali waa dulmi weyn iyo fisqi weyn iyo gaalnimo weyn oo xerada uu kaga baxayo cinda istixlaalihi waa markuu xalaashado inuu xukmu gayri illaahi waxa weeyaan u xukun tago wa cadiimatun kabiira waa dembi weyn yacni gaalnimo maahe waa dembi weyn wa cadiimatun kabiira cinda ficlihi marka uu sameeyo alxukmu bigayri maa anzala allah gayra mustaxillin lahu isagoon xalaashanayn marka waa labadii suuraynu sheegnay un ictiqaadka iyo istixlaalka unbaa kala saaraya imaamu shinqiidina adwalbayaanka wuxuu ka odhanayaa markuu aqwaal fara badan a'imada ka soo naqliyo ayaa gebagabadiiyo gunaanadka wuxuu odhanayaa waclam ana taxriira almaqaami fi hada albaxdi ana alkufra waaldulma waalfisqa kulu waaxidin fiiha rubamaa uطliqa fi sharci muraadan bihi almacsiyatu taaratan waalkufra almukhrija min almilati ukhraa wuxuu yidhi marka yacni maqaamkan iyo baxsigan la taxriiriyo ee la lafaguro ee la taxqiijiyo wuxuu isugu soo ururayaa in gaalnimada iyo dulmiga iyo fisqiga mid wal oo ka mid ah alfaadda waa alfaad sharciye eh mararka qaarkood waxaa la idlaaqayaa iyadoo looga jeeda macsiyo gaalnimada ka sokaysa mararka qaarkoodna waxaa la idlaaqayaa oo lagu tilmaamayaa iyadoo loo jeeda gaalnimadii milada lagaga baxayey wman lam yaxkum bima anzla allah mucaaradata lirusuli waibطaala laxkaami اllahi fadulmuhu wafisquhu wakufruhu kuluha kufru mukhriju min almila ruuxa ilaahay wuxuu soo dejiye waxaan ahayn dadka ku kala xukuma qofka waman lam yaxkum bima anzla allah ruuxa aan ku xukumin wixii alla uu soo dejiye ee macnaha wax kale dee ku xukuma isagoo rususha kaga hor imanayo oo ku caaridayo wixii lagu soo dejiyey axkaamtii ilaahayna ku burinaya oo ku beeninaya kaa dulmigiis iyo fisqigiis iyo kufrigiisuba waa kii weynaaye milada lagaga baxayey waman lam yaxkum bimaa anzala allah ruuxaan ku xukumin wuxuu alla soo dejiyey ee xukumkii alla ka baydha muctaqidan annahu murtakibun xaraaman faacilun qabiixan isagoo ictiqaadsan inuu xaaraan la yimid wax xunna uu sameeyey yacni inuu dembaabay waa is og yahay laakiin dee nafya shaydaan baa ka xoog badiyo haddana wuu ku dhacay fakufruhu wa dulmuhu wa fisquhu gayru mukhrijin min almilati gaalnimadiisa iyo dulmigiisa iyo fisiqiisu waa kii aan ka bixinayn milada walow dembi weyn oo culusba ha noqdee sidaasuu imaamu lqurdubina axkaamu lqur'aanka kusoo naqlinaya aimada ahlu sunnuhuna tafsiirka ay qabaan waa kaa kala saaraya ee kufrun duuna kufrin odhanaya ee ibnu cabaas iyo keyrkiiba ay tilmaameen tafsiirka aan kala bixinayn ee odhanaya xukum kastoo bigayri maa anzala allah waa kufrun akbarna waa kii khawaarijta ee kii ahlu sunnaha ma aha yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu haka yeelanina alyahuuda yahuuda iyo wanasaaraa kuwa kiristanka awliyaa sokeeye iyo xigto aad jeceshiina ka dhiganina bacduhum barhkood awliyaau bacdin barhka kale sokeeyahooda weeyi iyagaa sokeeye iyo saaxiibi su-a ee idinku ha ka dhiganina waman axadka yatawallahum yahuud iyo nasaare ka weli yeeshee sokeeye ka samaysta minkum xaalu idinka idinka mid yahe muslimiintiyey fa inahu isagu kaasi minhum iyaga ayuu ka mid yahay yahuud iyo nasaara ruuxa isagoo muslimiinta ka mid ahaa kuwaa ka weli yeeshaa iyaguu ka mid yahay kuwa uu ka weli yeesha uu saaxiibka ka samaystay ina allaha alla laa yahdi ma hanuuniya alqowma qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah halkana culimadu waxay ku sheegaan almuwaalaat almukafira walmuwaalaatu gayru lmukafira xidhiidhinta gaalo la xidhiidhiyo ee la jeclaado ama sokeeye laga dhigtaa midna gaalnimo weyn weeyaan oo xerada lagaga baxayo midna waa kufrun asqar oo waa dembi weyn laakiinse aan xerada lagaga baxay haddii muwaalaadka iyo xidhiidhintooda iyo sokeeyaha ama soo dhoweynta lasoo dhoweysanayo hadday arrin adduunyo tahay oo arrin diineed aanay ahayn oo qalbiga iyo qaalabka aanu ka jeclayn laakiin arrin adduunyo uu soo dhawaystu u xidhiidhiyey waxay noqonaysaa muwaalaad hayru mukafira waa kabiira min kabaa'ir dunuub laakiin xerada islaamka kaga bixi maayo waayo saxaabadii rasuulka qaarkood bay ka dhacday muwaalaadka xaatib ibnu abi balta- baltaca waa garanaysaan suurat lmumtaxina odhaahdii alla uu yidhi aayaddii qur-aanka ayda ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa aayaddaas allah uu yihi muuminiintii ha ka yeelanina cadowgeyga iyo cadowgiina sokeeye dee sababu nusuulkaay kusoo degtay iyo aqwaasha mufasiriinta haddaa u noqotaan iyo axaadiida nebigaba sala allahu calayhi wasalam saxaabiga xaatib dhacdo ka dhacdo ku saabsanayd ayay kusoo degtay oo nebi moxamed oo maka inuu furto usoo ambabaxaya ayaa saxaabada rasuulka dee waxa weeyaan qaraabo iyo xigto ayay ku lahaayeen maka oo nin walba dee ehel iyo ubad iyo oori ama amwaal wixii xaggaa ka jirta dadu isku halaynayo oo u ilaalinaya ayay maka ku lahaayeen isaguna cid kuma lahayn reerkiisii iyo ooridiisina dee halkaasay joogtay xaatib markaa wuxuu doonay inuu gacan ku yeesho gaalada agtooda ay reerkiisa ugu badbaadiyaan si uu gacan ugu yeesho warqad buu u qoray uu ugu warramayo khabarkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo uu leeyahay nebigii waa idinku soo socdaa uu idinku soo fool leeyahay warkiibuu sii gudbiyey warkaa markii uu gudbiyey dee nebiga sala allahu calayhi wasalam ilayn waxii samaawiya ku socdee markiiba waa loo sheegay nebigu saxaabuu diray wuxuu yihi orda rawdad khaaf meesha la yidhaha markaad gaadhaan islaanta halkaa joogta ee maraysa kitaabka ama qoraalka ay sidoo ka soo qaada bartii bay ku gaadheen keen bay yidhaahdeen oo xama haya bay tidhi waxay yidhahdeen wallaahi lanulqiyanna hiyaabak aw latukhrijanna alkitaab wallaahi ama maryahan lagaa dhigi ama kitaabkaad sida waad soo saari waayo warka nebigu inaanu inuu run yahay oo xaqiiqo dhaba u yahay ayay siday wadkooda uhubaan dee uhubaan marka waxay yidhahdeen walle waad soo bixin ama maryaha lagaa dhigi halkaa timaha dhexdiisa ayay warqadii ka soo saartay siday usoo wadeen nebigay u keeneen waxaaba ku qoran xaatib bay ka socotaa dad mushrikiinta oo ree makaanay ku socotaa waxaanu uga warramayaa arrinkuu nebigu damacsanaa inuu maka kusoo foolleeyahay markaa maa xamalaka yaa xaatib cumar oo kale markuu yihi dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq nebigu wuxuu yihi u kaadi maxaa ku ogeysiye ninkani waa ahlu badrin marka wuxuu yihi xaatibow maxaa kugu xambaaray arrinkaa inaad samayso xaatib arrintiibuu u sheego wuxuu yihi wallaahi gaalnimo iyo ridda midna igama ahaye aniga dee saxaabadaada nin walba ehel iyo dad u ilaalise dadkiisa ayuu leeyahay laakiin anu waxaan isdhi mar haddaan cid ku lahayn nimanka gacan ku yeelo ay ehelkaaga kugu ilaaliyaan nebigu wuxuu yihi run buu idiin sheegay xaatib waa rumeeyey wuxuu yihi run buu sheego gaalnimo iyo ridda midna kamay ahayn marka dee haddii muwaalaad kasta ay gaalnimo tahay yaa ayuha aladiina aamanuu lama yidhaahdeen ilan cidda laga hadlaya waa ciddii falkaasi uu ka dhacay marka haddii muwaalaadku arrin adduunye ay tahay gaalnimo ma gaadhayso laakiin waa kabiira min kabaa'ir dunuub laakiin haddii gaalka loo xidhiidhinayo diinta uu haysto darteed iyadoo diintiisa raalli laga yahay la doonayo isagu inuu gacan sarreeyo la doonayo muslimiinta in laga gacan sarreeyo qalbiga iyo qaalabka lagala socdoo laga jecel yahay xidhiidhku arrinkaa qalbigaa hadduu yahay oo duuniye aanu ahayne diin loola socdo gaalka dee waa waa muwaalaad mukafira xerada wuu kaga baxayaa ruux alimaam cabdiraxmaan naasir isicdina tafsiirkiisa taa waa ku tilmaamo wuxuu odhanayaa aayadda waman yatawalahu minkum fainahu minhu yurshidu tacaala cibaadahu lmu'miniina xaysu bayana lahum axwaal alyahuudi wاnnasaara wa sifaatihim hayri اlxasana anlaa yatakhiduuhum awliya faina bacdahum awliyaau bacdin wuxuu yidhi ilaahay addoommadiisa muuminiinta wuxuu ku waaninayaa oo ku irshaadiyey yani wuxuu u caddeeyey oo ku waaniyey axwaashii horta yahuud iyo nasaare iyo tilmaamahoodii xumaa ayuu u caddeeyey waxaanu ku irshaadiyey oo ku hanooniyey inaanay kuwaa sokeeye ka dhigan waayo kuwaasi iyagaa saaxiiba iyo sokeeye isku ah waxa uu ku irshaadiyey marka anlaa yatakhiduuhum awliyaa faina bacdahum awliyaau bacdin yatanaasaruuna fi ma baynahum wayakuunuuna yadan calaa man siwaahum iyagaa isu kaalmaynaya gaaladu oo ciddii kasoo hadhay isu raacaya oo gacan keliya ku noqonaya fa antum laa tatakhiduuhum awliyaa fa inahum alacdaa cala alxaqiiqa saaxiiba iyo sokeeyaha ka dhiganina cadowga dhabtii waa iyaga walaa yubaaluuna bidururikum dhibaatadiina u aaba yeeli maayaana teello u dhigan maayaana waa idin dhibaya bal laa yadakhiruuna min majhuudihim shay-an calaa idlaalikum bal wax dadaala kaydsan maayaan oo waxba ka hagran maayaan siday idiin dhibi lahaayeena waa u hagar baxayaan siday idiin halayn lahaayeen falaa yatawallaahum ilaa man huwa miluhum kuwaa kama weli yeelanayo nin la mida mooyaane walidalika qaala waman yatawallahum minkum fainahu minhu liana tawali tam yuujibu lintiqaala ilaa diinihi waayo si dhammaystiran in looga weli yeeshaa qofka wuxuu u rarayaa diintooda gaalnimo islaamnimadiina waa ka raraya watawali lqaliil yadcuu ila lkasiir tawalliga yar een kaa gaadhsiisnayna wuxuu kuu yani kuu sababayaa ama kuugu yeedhayaa ku fara badan uma yatadaraju shay-an fa shay-an xataa yakuuna alcabdu minhu dabee tallaabo tallaabo siduu qofku ugu dhowaanayo dee iyagiibuu ka mid noqonaya marka shaahidku waxa weeyaan liana tawali taama yuujibu lintiqaala ilaa diinih marka waman yatawalahu minkum atawali taam waa in kor iyo kalba gaalka aad ka raacdo oo niyadda aad kala socoto oo diintiisa aad ku jeclaatay oo isagu inuu gacan sarreeyo aad rabto isagaad la midtoo kama duwanid laakiin adoon qalbiga raalli ka ahayn oon ka jeclayn oo diintiisa aan raalli ka ahayn oo iimaankaagu qalbigaaga uu ku yacni ku sugan yahay dee haddaad usoo dhawaysata arrimo adduunyo khawfan aw tamacan waa almuwaalaad hayru lmukafira allah waxau yihi markaa kuwaa sokeeyaha ka dhiganina waman yatawallahum axadka ka weli yeeshe kuwaa sokeeye ka dhigto minkum idinka idinka midi fainahu isagu minhum iyagu ka mid yahay in allaha alle laa yahdi ma hanuuniya alqowma qolada aaalimiina ee aalimiinta ah fataraa waxaad arkaysaa nebi moxamedow aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugan yahay maradun cudurku waa cudurkii nifaaqa iyo shakiga iyo shubhada ee munaafiqiinta waa kufri calooleedkii munaafiqnimada marka fataraa waxaad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugan yahay maradun cudurka munaafaqnimada iyo gaalnimada hoose yusaaricuuna iyagoo u degdegayaad arkaysaa fiihim ay fii muwaalaatihim gaalada xidhiidhintoodi iyo soo dhoweyntoodi iyo jeclaantooda iyagoo u degdegaya u kala dheeraynayaad arkaysaa marka ogow gaal la jeclaadoo loo kala dheereeyaa waa min sifaati almunaafiqiina walaysa min sifaati almu'miniin waa tilmaamaha munaafiqiinta ee tilmaan mu'min ma aha in gaal loo degdego xidhiirhkiisa iyo jacaylkiisa iyo soo dhoweyntiisa yaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintu iyagoo doonaya inay cudurdaartaan oo boodhka isku qariyaan nakhshaa waxaanu ka baqanaynaa an tusiibanaa inay nagu dhacdo daa'iratun balaayo wareegtaa yacnii muwaalaadkan aanu gaalo kusii ordayno balaayo iyo dhibaataanu kaga dhuumanana oo dhib baa nagu dhici gaal baa isoo weeraraya haddaad gidaar walba u jiidho dee waa tii munaafiqiinta oo kale waxay rabaan inay sababeeyaan oo ay garawshiyo ku helaan waxaanu gaalo ugu ordaynaa nakhsha an tusiibanaa daa'ira waayo waxaanu ka cabsi qabnaa balaayo wareegtaa inay xaggooda nagaga timaado nagu dhacdo tii baa loo quusgooyo si aanay muuminiintu ugu dagmin alla wuxuu yidhi facasa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahoo dhab ah casaa min allaahi muujiba an yaatiya inuu la yimaaduu ilaahay xaqiiqo ku yahay bilfatxi furasho iyo gargaar waxaa xaqiiqo lahuba ah gargaar in la gaadhayo oo markaa munaafiqiintu ay farta dhexda ka qaniini doonaan aw amrin ama amar inuu ilaahay keenayuu la imanayo arrinkaasoo min cindi isaga agtiisa ka ahaaday oo ah in munaafiqiintu uurka waxay ku haystaan u fadeexadaynayo oo ilaahay bannaanka usoo bixinayo ama in maxaanku idhaha inta la duleeyo jizyada iyo gibirka inay bixiyaan lagu faral yeelo inay bixiyaan cashuur iyo waxa weeyaan jizyo in lagu faral yeelay iyagoo dulaysan oo ay bixiyaan oo fa yusbixuu dabeed ay noqdaan oy ahaadaan munaafiqiintii calaa maakii ay ahaadaan korkiisa asaru ay ku qarsadeen fii anfusihim nafahooda oo min muwaalaati lkufaari gaalnimada xidhiidhinteeda ah naadimiina kuwa ka qoomoodo ka murugooda yacnii ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay intuu fadxi iyo furasho keeno ama arrin xaggiisa ka ahaaday oo gaalo in la duleeyo oo jizyada lagu faral yeelo iyagoo dulaysan ay bixiyaan ah labadaa midkood intuu dhaco dabeed munaafiqiintii ay ka qoomamoodaan waxay nafahooda ku qarsanayeen ee gaalnimo iyo jacayl gaalo aaday uga qoomamoodaan oy ka murugoodaan wayaquul waxay odhanayaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyagoo iyagu dhexdooda wada hadlayaa muuminiintii waxay isku odhanayaan ahaa ulaa'i kuwaas iyagoo munaafiqiintii farta ku fiiqaya aladiina ma kuwiiba aqsamuu ku dhaartay billaahi alleh jahda aymaanihim dhaarahoodu intay taag lahayd yacnii dhaartii ugu adkayd ma kuwii ku marayba innahum iyagu la macakum mu'miniinay idinka la jirkiina inay yihiin mu'miniintii baa iska odhanaya iyagoo munaafiqiinta farta ku fiiqaya kuwaasi ma kuwii dhaarta adag ku marayba inay mu'miniinta la jiraan ee haddana waxaasi uu ka soo ifbaxay xabitat way burtay acmaaluhum camaladoodu kuwaas oo fa asbaxuu dabeed waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaray oo guuldaraystay noqdeen yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow man axadka yartada ka noqda minkum xaalu idinka idinka mid yahay can diinihi diintiisa ka noqda ee ridooba fa sawfa yaati illaahu ilaahay wuxuu la iman doonaa wakhti dambe biqowmin qolo qolada oo yuxibuhum alla uu jecel yahay isagu waayo inama shanu laysa shanu an tuxib inama shanu an tuxaba arrinka muhiimka ah waa inaad maxbuub noqoto alla ku jeclaado taasaa lasoo hormariyey marka fasawfa yaati illaahu ilaahay wuxuu la iman doonaa biqowmin qolo qolada oo yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna jecel marka waxaa la yidhaha darajat lmaxbuubiya fowqa darajati lmaxaba darajat lmaxbuubiye oo inaad alle agtiisa noqoto mid laga jecel yahay ayaa dee ka saraysa darajat lmaxaba oo adigu inaad jeclaato waxaa ka sareeya adiga in lagu jeclaado rabbi ku jeclaado wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxibah kuwaasoo adilatin u dabacsan cala lmuminiina muminiinta u dabacsan qoomka alla uu jecel yahay iyaguna jecel oo muminiinta u dabacsan de dabacsan oo raxmad leh ah acizatin oo ku ad adag oo ku qallafsan cala alkaafiriina gaaladana ku ad adag kuwaasoo yujaahiduuna jihaadaya oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaadaya oo walaa yakhaafuuna aan ka cabsoonayn lawmata laa'imin mid wax canaanta canaantii aan uga baqanayn daalika arrinkaa lasoo sheegay oo tilmaamaha wanaagsan ee kuwaasi ay ku toosnaadeen fadlullah ilaahay deeqdiisii weeye oo yu'tiihi deeqdaa alla wuu siiyaa man yashaau ka u doono maaha xoog iyo xeelad waa deeq alla ugu deeqo cidda uu doono wallaahu allana waasicun kii ballaadhan weeyaan ay waasicu lfadli waalixsaan deeqdiisa iyo raxmadiisu ay ballaadhan tahay caliimun ee ogaal badan caliimun biman yastaxiqu fadlahu fa yuctiih wuxuu garanayaa cidda deeqdiisa mutaysatay waanu siinaya allah wuxuu yidhi inamaa waliyukum allah sow laynooma diidin gaalo inaynu sokeeyo iyo saaxiib ka dhiganno yaad soo dhowaysanaysaa oo jacaylkaaga iyo hiil iyo hoo iyo nusradaadaba yaa leh allah iyo rasuulkiisa iyo inta rumaysay walaagaaga intaasaa leh innamaa waliyukum gargaarihiinnu wuxuun ahaaday arrinkiinna tawaliyaya ee maxabadiinna iyo nusradiinna xaqa u lihi waxa uu ahaaday uun allaahu alleh iyo warasuuluhu rasuulkiisa iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey aladiina muuminiintaasoo yuqiimuuna oogaya asalaata salaada oogaya oo wayu'tuuna bixinaya azakaata sakadana bixinaya walxaalna bixinaya hum iyagu raakicuuna ay khaashicuuna kuwa khushuucsan oo ilaahay isu dulaynayo isu dhuldhigaya ay yihiin oo raakicuuna tukanaya waxaynuu odhan weynay dee yuqiimuuna asalaa waa lasoo sheegay marka bimacnaa khaashicuuna ayuu odhanaya jalaalayku ama waxa weeyaan salaatu taawuc ay yusaluuna taawuc waxay tukanayaan salaada sunnada ah ama way khushuucsan yihiin labadaa macno ayaa jalaaliin kusoo qadaraya allah wuxuu yidhi waman yatawala allaha axadka ilaahay ka weli yeesha ee nusradiisa iyo maxabadiisa alla siiya iyo warasuulahu rasuulkiisa iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey faina xisba allah ilaahay xisbigiisu hum iyagunba alghaalibuuna kuwa gacanta sare ee liibaanaya kuwa adkaanaya ee libinta sare lihi waa iyaga qur-aankuna dee xisbullah iyo xisbu shaytaan unbuu sheegay waxa kale axsaab oo wax dad ay dhoobdhoobteen oo ay samaysteene cid alla cidda iimaan dhaba ku toosan ee ku sugani waa min xisbi illaah ciddii ka baydhaana min xisbi shaytaan marka walaag iyo baraaguna waa caqiide muhiim oo caqaa'idka muslimiinta ka mid ah maantana la doonayo in quluubta muslimiinta laga masaxo si ummaduhu isugu milmaan oo gaal iyo muslim loo kala mari waayo laakiin ruuxa muslimka ah caqiidat lwalaa'i walbaraa waa ku dhegaya oo uu ku dhaqmaya yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tattakhiduu ha ka yeelanina aladiina kuwii ittakhaduu ka yeeshay diinakum diinkiina husuwan dheeldheel kuwii ka yeeshay oo masderka loo daayo lilmubaalaga ama is mafcuul lagu awilo mahsuwan bih mid lagu dheeldheelo kuwii diintiina ka dhigtay iyo walaciban ciyaar kuwaasoo min aladiina kuwii ah mintu waa bayaaniyo maha tabciid kuwaasoo min aladiina kuwii ah uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin iyo walkufaara gaalada ha ka yeelanina awliyaaa sokeeye marka laa tattakidu aladiina ittakhaduu yacni laa tattakhiduu ha ka yeelanina aladiina ittakhaduu kuwii ka yeeshay walkufaarada ku cadaf oo kuwaa iyo gaalo ha ka dhiganina awliyaaa ila waa mafcuulkii labaadee laa tattakhiduu oo mafcuulka hore laa tattakhiduuda waa aladiinada kii labaadna waa awliyaada min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waxaa lagu bayaaminayaa aladiina ittakhaduu diinakum husuwan wlkufaara ha ku cadfin min aladiina ilain bayaan maaha haddii bayaanka lagu cadfayo wlkufaari baa la odhan laha ila waa majruure laakiin wlkufaarada waxaad ku cadaftaa mafcuulka maxalu nasbaha yaale aladiinada oo waa ahlu kitaab iyo gaalada kaleba ha ka dhiganina awliyaaa waa mafcuulkii labaad sokeeye ha ka dhiganina marka yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyo laa tattakhiduu ha ka yeelanina aladiina kuwii ittakhaduu ka yeeshay diinakum diintiina husuwan dheeldheel iyo walaciban ciyaar kuwaa dheeldheelka iyo ciyaarta diintiina ka dhigtay oo min aladiina kuwia uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin kuwaa ha ka yeelanina iyo walkufaara gaaladana ha ka yeelanina labadaaba ha ka yeelanina awliyaaa sokeeye iyo kuwa aada soo dhawaysataan waataquu llaha allana ka baqa in kuntum hadda ahaateen muminiina kuwa rumaynaya wallahu aclam